إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe jabhadda tigree ayaa barakacisay kumanaan qoys oo amxaaro ah kadib markii ay sii laba jibaartay dagaalada ay ku qaadayso deegaanada hore looga qabsaday abiy axmed ayaa sheegay inuu doonayo inuu gacanta ku dhigo hogaanka dhaqaalaha bariga afrika sarkaal ka tirsan ciidanka liyu boolis ee magaalada jigjiga ayaa jirdil u geystay hooyo soomaaliyeed shil geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada muqdisho walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ka tacsiyeeyey dilka ugaaskii guud ee beesha hadamo إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow dagaal kula wareegay deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka muddo kooban oo dagaal ka socday waxaa goobta dagaalka isaga farxaday ciidamada dowladda federaalka khasaare dhumasho ayaana halkaa ku gaaray askarta dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka ku furteen laba qori oo ciidamadaasi ku hubeysnaayeen jabhadda tigree ayaa barakacisay kumanaan qoys oo amxaaro ah kadib markii ay sii laba jibaartay dagaalada ay ku qaadayso deegaano horey looga qabsaday warkaas iyo war kaloo ku aadan abiy axmed oo sheegay inuu doonayo inuu gacanta ku dhigo hogaanka dhaqaalaha bariga afrika waxaa ka waramaya sakariye cumar colaad ayaa weli ka dhex ogan amxarada iyo tigree inkastoo hadda qolada weerarka ah ay yihiin tigree tigree waxaa bilihii lasoo dhaafay weerar ay ku hayeen deegaanada amxaaradu ay ka qabsatay muddo saddex sano laga joogo xilligaas oo xukuumadda adis ababa amxaarada iyo dowladda eritareya ay dagaal wadajir ah ku qaadeen tigreega ciidanka t b l f oo horey u sheegay in deegaanadooda ay ka soo ceshanayaan amxaarada ayaa weerarkii ugu dambeeyey ku galay magaalada raaya laamad oo dhacda koonfurta tigree markii ay gudaha usii galayeen magaalada waxaa ka warhelay ciidanka amxarada durbadine dhanka kale ayay magaalada uga baxeen t b l f ayaa u qudbeeyey dadka amxarada ah ee baaqiga ku ahaa magaalada waxayna u sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan weeraraduna ay noqon doonaan kuwa joogto ah intaa kadib waxa ay daadiyeen waraaqo ay ku qoran yihiin hadallahan jabaada ah oo ay ku sheegayaan in amxarada aysan marnaba ka aqbalaynin inay sii haystaan dhulka tikaraygu leedahay waxaa kale oo warqadaha ku qornaa eedeymo loo jeedinayo xukuumadda abiy axmed oo lagu caddeynayo inuusan waxba ka qaban amxarada iishana ka daawanayo maqnaashaha dhulka tigree waraaqadaha ayaa waxaa sidoo kale ay ku dhajiyeen derbiyada iyo suuqyada dagaalada t b l f ee ka socda aaggaan kana dhanka ah amxarada waxaa ku dhintay dad badan waxaana soo muuqanaya in t b l f ay soo ceshanayaan qaar ka mid ah deegaanadii ay amxaradu ka qabsatay tigree waxa ay magaalada raylamat iyo deegaanada hoostaga ka barakiciyeen in ka badan toddobaatan kun oo qoysas amxaaro ah amxaaradu waxa ay dhankoodu sheegeen inay tillaabo ka qaadi doonaan tigree waxayna ku eedeen eedeeyeen in iyaguba ay haystaan dhul ay amxaaradu leedahay kaas oo ay qabsadeen soddonkii sano ay haysteen talada dalka ethoobiya xaaladda waddanka etoobiya ayaa weli qasan abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaana toddobaadkan booqday magaalada naakmat ee bariga gobolka wallaga halkaas oo ay degaan oromada kana dhacaan inta badan dagaalada u dhexeeya jabhadda hubaysan ee ollah iyo ciidanka etoobiya abiy ayaa khudbad uu ka jeediyey magaaladan ku sheegay in gobolka oromada uu dib u dhacsan yahay isagoona u sababeeyey dagaalada halkaasi ka socda oo uu ku eedeeyey olla wuxuuna warkani kaga hortegayaa su-aalo inta badan ay dadku isweydiinayaan oo ku saabsan in waxqabadka dowladda uusan gaarin deegaanadooda abiy axmedna uusan dan ka lahayn dhulkaasi abiy oo ku beerlaxawsanayo dadkan ayaa sheegayo inuu isku diyaarinayo in etoobiya ay gacanta ku dhigto hoggaanka dhaqaalaha bariga afrika loona baahan yahay in arrintaas ay ku garabsiiyaan dabcan wuxuu u duurxulayaa dadaalada uu ku doonayo in uu ku qabsado badda soomaaliya oo uu u arko in ay tahay arrin u suuragelin karto in uu hanto dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee bariga afrika laakiin qodbadda uu jeediyey abiy axmed waxaa ku jiray hadallo ka caraysiiyey qoomiyadda tigree oo ahaa in uu xoreeyey oromada tigreega siyaasiyiintooda waxa ay ku fasireen tallaabadii uu abiy siyaasadda iyo dowladdaba uga saaray tigree kadibna uu ku weeraray gobolka tigree abiy axmed ayaa dhankiisa u muuqda mid dhinac weliba uu dab uga shidan yahay waxaana muuqataa inuusan marnaba awoodi karin in uu heshiisiiyo masaalixda kala duwan ee qowmiyadaha etoobiya iyo kuwa aan etoobiyaanka ahayn ee gumaysiga lagu haysto sida soomaali galbeed sarkaal ka tirsan ciidanka ethoobiya ee liyu boolis ayaa magaalada jigjiga ku jir dilay hooyo soomaaliyeed faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan
mid ka mid ah dhacdooyinka xanuunka leh ee ka markhaati kacaya gumaysiga iyo dhibaatadiisa ayaa ka dhacay magaalada jigjiga oo ka mid ahaa dhulka soomaaliyeed ee ay xabashada xoogga ku haysato sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka ay etoobiya ku ugaarato ayaa si xun magaalada ugu dhex dilay haweenay soomaaliyeed oo lagu magacaabo gaari ismaaciil gaari ayaa aragtay marka hore askariga oo wiil yar ku jir dilaya gurigeeda hortiisa waxayna isku dayday inay la hadasho si dhibaatada ugu daayo wiilka yar balse hadalkii wuxuu ka qaaday kibir durbadib waxa uu iska tuuray wiilkii yaraa ee sida daran uu u garaacayay wuxuuna garaacid ku bilaabay gaari ismaaciil oo dhex joogta carruurteeda iyo ehelkeeda gaari oo dhib badan uu kasoo gaaray jirdilka ayaa iyada oo hadda ku jirta isbetelka jigjiga saxaafadda uu warantay dhacdada iyo xaaladeeda guriga hortiisa wiil yaraan u malaynayno laba toban sano jiriya meelaha qola askar ahoo askariyo wiilka yar baskoolad saa uga haya ana albaabka aan taagnaan dhahay baskooladan naga leexidaan dhahay hadduu wax sameeyo qofka sharciga geyso arrintaasa iga soo baxday kadib ninkii sarkaalka wuu igu soo booday wuxuu igu dhuftay dharabaaxo iyo faag wuxuu iga dilaaciyay xijaabkii aan qabay iyo diricii kadibna mar labaad haddana wuu iga daba yimid mar labaad haddana wuu idilay wuxuu dhafoorka iga saaray baskooladii oo saddexdii a shahaado ilaahan baa iga caymiyey meeshaas aniga waxaa ilmahayga dhexdoodii iyo gurigayga dhexdiisa ciyaalkayga dhexdoodii adi ciyaalkii baa dhawaaqay oo hinis ku daray aniga wax dhaqdhaqaaqa maana samaynin kadib gabadh baa xoog meesha igaga soo riixday kadibna iskooladii korintuu toosiyeybuga daqiiqadaday sii tagnaan maskaxda caano noqon lahayd intaasii kadib waxaa gabadhan loo geystay tacdiye kale iyada oo dhibano ah ayaa xabsiga loo qaaday weliba si arxan darro ah
kadib walaalow ninkii meeshii waxaa yimid ciidan boolis oo yaacaya wuxuu dhahay ii xidha ii geeya habaana ii xidha marka anugu waan qaawanahay waan qoyanahay waan jir dilnahay waan sasanahay oo dee baskoolba maanta madaxa laygaga haya argagax arrin argagaxda igu dhacday na weliba ilmahay iyo ubadkayga yararaa dhex jooga adi kadib walaalow waxaa dhacday bahashi bajaaj buu igu qaaday isagii askari kale yaraa la socday bajaajta waxay ahayd bajaaj waxaa bahal laga isticmaala deegaanka soomaalida oo marka bahal dhinacyada furan bay ahayd kadib anu walaalow bajaajtii waa layga tuuray waxaan soo baraarugay aniga walaalow aan xiskaygu joogin oo meel cidlaa jooga isagiina ila joogin dumar iyo dad kale ay hayaan oo dad kale ay joogaan gabadhan oo dhibana u ahaa sargaalka new booliska ayaa ka walwalsan ammaankeeda marka ay isbetelka ka baxdo banaanku joogaa bal e hadda baan ka cabsanayaa wuxuu igu celcelinaya markii dhawaaqiisa igu sii dambeysay ima taqaana waadi baran doontaa waadi baran doontaa waadi baran doontaa waadi baran doontaa een waad baran doontaa sida anuu ama anuu ciidan kale ama dawlad kale ah marka weli argagixii baa igu jirayo dhakhtarkii maa la daba wareegay walaalo waxa dawlad aan war ka hayo wax ila soo hadlay wax xidhiidha waxaan war ka hayo wax aniga afaarahaas unugahay ma jiro walaalo waa waa intaas wey walaalo mana iyo gabadhii ugu horreysay ee lagu waxyeelaya deegaanka soomaalida askarta etoobiyaanka iyo kuwa new booliska ee ay ku ugaartaan ayaa aada u tacdiibiya bulshada ku dhaqan soomaali galbeed waxaana u badan dadka ay dhibaateeyaan weliba ay bahdilaan haweenka si ragga soomaaliyeed ay u tusaan muruqooda
shil geesta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed muudey axmed abu muslim
inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay halka kuwa kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii shil xooggan laga soo calaamadeeyey meel u dhow magaalada boosaaso ee xarun goboleedka gobolka bari shilkan gaari ayaa si gaar ah uga dhacay dalacaadda dureera ee dhacda duleedka magaalada boosaaso kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo halkaasi ku socdaalayay ilowareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in marka laga soo tago dhimashada saddex qof sidoo kalena shilkaasi gaari ay ku dhaawacmeen shan xubnood oo kale kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday xarumo caafimaad shantii bishan mey ayay ahayd markii shil xoogan oo uu ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka berbera iyo hargeysa ee dhaca waqooyiga soomaaliya halkaas oo ay ku dhinteen saddex xubnood oo halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada dowladda federaalka ah ayaa ruux shacaba ku dilay magaalada muqdisho muxsin xasan ayaa ka warramaya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa si arxan darro ah deegaanka carbiska ee duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay ku dileen nin dhallinyaro ah kaas oo ka mid ahaa dhallinyarta ka xamaasha caasimadda islamarkaana xooggooda maalo si ay u helaan nolol maalmeedkooda cabdulaahi maxamed ibraahim waa nin dhallinyaro ah oo si gooni u ahaa faryaamiiste ilaa afar askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa si gardarro ah wiilka nafta u dhaafiyey xilli uu ku jiray shaqo maalmeedkiisa isagoona ilaa hadda la ogeyn sababta uu dhiiggiisa u daatay iyo waxa uu galabsaday qubuuraha calamada ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu aasay meydka wiilkan dhallinyarada ah halkaasi ayayna qaar ka mid ah qaraabadiisa kula hadleen warbaahinta xilli ay aada u murugeysnaayeen waxaan isugu nimid aaskii cabdulaahi maxamed ibraahim ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ninkaas oo gacanka xaq daranu ay dishay ayaan isugu nimid aaskiisii ilaahay janno fardowse ha geeyo intaas waa intii oo ah
nin dhallinyaro ah oo culummo ah oo injineer ah oo xoogsado ah isagoo iska xamaalanaya ayaa gacanka xaq darana dishay cidna dembi kama gelin cidnana dayn kama qabin nin wuxuu ahaa xoogsado ah
askartan geystay falkan dilka ah ee gardarrada ah ayaa la sheegay in ay ku jiraan gacanta ciidanka booliska ah ee dowladda federaalka waxaana la isweydiinayaa sida ay dowladda federaalka uga jawaabi doonto dilkan gardarrada ah islamarkaana loo geystay wiilka dhallinyarada ah iyadoo ilaa hadda ay ku maqan yihiin dhiigga boqolaal qof oo ay daadiyeen ciidankeeda kuwaasi oo aan waxba galabsan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo odayaasha dhaqanka gobolka ah ayaa ka tacsiyeeyey dilka ugaaskii guud ee beesha hadame faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ayaa ka tacsiyey istishaadka malaaq cabdulaahi maxamed yare kaas oo dhowaan ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhaca galbeedka degmada xudur ee gobolka bakool waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo ugaaska guud ee beesha tunay suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa si wadajir ah uga tacsiyeeyeen qaraabadii iyo eheeladii malaaqa shahiiday waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh aan ka diraynaa si guud beesha hadamo oo ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha hadamo ilaahi subxaana wa tacaala ha u dembi dhaafo samar iyo iimaan allaha ka siiyo asagana waxaan ilaahi subxana wa tacaala uga baryaynaa inuu janata alfirdowsa ka waraabiyo xaqiiqatan malaaqa wuu shahiiday ilaahay subxana watacaala aan u weydiinaynaa shahaadadaas inuu ka aqbalo naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu waxaan kaloo tacsiyeynaynaa nuqabadii uu ka tirsanaa uu garabkooda uu taagnaa uu ka baxay ilaahay subxana watacaala iyagana samr imaha ka siiyo booskiisana waxaa weyaan bedel kheer qaba allaha usoo geliyo waxaan kaloo u tacsiyeynaynaa wilaayadii dee uu la shaqeynayey uu garabkooda uu taagnaa oo khayrka iyo wanaagga iyo horumarka reerka uu kala shaqeynayey iyagana waxaa leenahay samar imaan allah idinka siiyo insha allahu tacaala ilaahay subxana wataala waxaan weydiinaynaa musiibadaas uu idinku imtixaamay waxaan tacsi tiiraanyale halkan uga dirayaa malaaqii lagu dilay gobolka bakool oo malaaqa guud ee beeshadama ahaa oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi maxamed yare waxaan halkan uga tacsiinayaa ehelkiisa waxaan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo waxaan kaloo halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan halkan kaloo uga tacsiyeynayaa dhammaan nuqubada soomaaliyeed mujaahidiinta ah waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wadaadkaas malaaq cabdulaahi waxaan kaloon halkan uga tacsiyeynayaa walaayada gobolka bakool oo uu ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay gadaashiisa annagana nama fidneeyo kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo si kastaba ahaatee habeennimadii talaadada ayna soo dhaafnay ay aheyd markii uu shahiiday malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha ansaarta ah ee hadame waxaana ka tacsiyey culimaa udiin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku sugan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa